anhu waa maskuutu canhu ayaa ku manduuqa la haleeshiiye maaha ku mansuusa nin ku kaloo mansuusa la haleeshiye kolley jawaabtoodu say tahay markaa sheekhu wuxu uhi raximah اllahu tacaala wadaliilu waxaa u daliilo calaa annahu laa yuxmalu inaan la xambaarahayn waa marka hore in wuxuu ihi xumila almuطlaqu cala اlmuqayad lakiin wuxuu ihi famin asxaabina man qaala yuxmalu min jihati luga waa intaasun inaan lagu xambaarayn min jihati luga lafdigani ma keenayo inay lafdigan qatligu dihaar ma aha dihaar ma keenayo lafdi ahaan uma keenayo oo xagga luqada inaan lagu xambaarayn waxaa u daliilay ana lafda lafdigii aladii lafdigaasoo warada fiihi taqyiidu qaydka uu kuba soo arooray wahuwa alqatlu qatliga weeye laa yatanaawalu kuma dhacayo ma kulansanayo oo ma keenayo almulaqa mulaqa wahuwa dihaaru dihaar weeyo lafdigan qatliga qatliga kama fahmayna asal ahaan dihaar mana keenayo marka xag luqo la ysku xambaaro oo la yidhaha bimujaradi wuruudi luqa ayaan tanna u fahmaynaan ugu xambaaraynaa taasi ma jirto falaa yajuusu markaa ma banaana an yuxkama in la xukumo oo fiihi waa bal maala dihaarkii bixukmi اlqatli min gayri cilatin iyadoo cilo ka dhaxayso jimcinaysa aanay jirin waayo lafdigu ma keenayo taawey walidalika ka lafdi اlburi lafdigan alburu ama qabadiga iyo qabxigaba weeye lama lam yatanaawal اlaruz markii lafdigani lafdi ahaan uu noqday mid aan keenahayn shamlinahayn oon kulansanahayn beriskii oo kale mise aruskii lam yajus ma banaanaan an yuxkama fiihi in markaa la xukumo oo dee waxa weeyaan waa kan kale bixukmi xukumkii burku uu lahaa min hayri cilatin iyadoona cilo jirin fakadalika huna arrinkuna saas weeye muxuu tan uga jeedaa xadiidku wuxuu kuba yimi alburu buu kuba yimi iyo haddii dee lagu iibinayo bur kale ama shaciiro kale wax dee ribadii la wadaagsada markaa ciladii ribada la wadaagsada waa tan marka laysku iibinayo ama laysdhaafsanayo dee kolla laba shardi la shardiyo kolle shardi keliya oo taqaabuda haddii shaciirba lagu iibinayo waxa ay dee madcuumka iskuba yihiin marka wuxuu leeyahay lafdigan xadiidka ku yimi albur dee burka waxbaa loo yaqaanaa xaqiiquu leeyahay ariskuna ama beriskuna xaqiiqo kale weeye waxa ka dhaxeeyeene markaa lama odrhanayo uun lafdigan bur ayaa dee inagoon hadda eegin macnahan cilada iyo waxa ay wadaagsadeen aan xaggaa lagu xukumin lafdigan baa keenaya hadhoorhkii keenayo beriiskii keenayo waxaan kale wada keenaya taa luqa ahaan lama odhanayo lafdigu dee burku xaqiiqula kana waa shay kaloo magac kalaba leh marka tan la yidhaahna kan lagama fahmayo ee isagii unbaa lagama fahmaya laakiin halkaasoo kale maxaa ilxaaqa keenay dee wixii kolley ciluu leeyahay ciladiina haddii aan madcuum kaba dhigno ama cunto kaba dhigno dee mudakhara sifadii baa ka dhaxaysa oo sifadii kani lahaayee inuu wax la cuno yahay baa isagiina oo dee weliba mudakhara ayaa isagiina laga helayaa xaggaasaa keentay inaan ka haleeshiino ood isagiina ku soo diriro waxyaalihii rabowgaaya haddii laysku iibinayo ay ahayd in laysleekaysiyo meeshana lagu kala qaato haddii wax cillo la wadaagsaday oon isagii ahayn lagu iibinayana taqaabud meeshii inuu yimaadaha laba kala badiye marka tanna waa taasoo kale buu leeyahayoo halkana inaan xagga jaamica iyo ciladaa eegna mooyaane dee lafdiga qatligu laftii dihaar ma keenayo oo haddii qatl la idhaa dihaar kuuma keenayo tanna waa taasoo kale buu oo luqa ahaan markaa layskuma xambaarayo taasi waa midoo qowlka horuu diiday daliilkii ama radintiisa ay tahy wadaliilu waxa u daliila calaa annahu yuxmalu in la xambaarayo calayhi waa lafdigan kale ee kan kale may muqayadka cala lmuqayadi bilqiyaas qiyaas loogu xambaarayana huwa waxa weeye ana xamla almulaqi mutlaqan xambaarkiisa cala lmuqayadi lagu xambaaraya waa takhsiisu cumuum bilqiyaas ma aha naskhi oo kale ma aha cumuum baa la khaas yeelaya qiyaas lagu khaas yeelaya dhab ahaan cumuum maanta ma halkan ma jiro laakiin dee in cumuumkuna shumuul buu lahaa ilaaquna shumuul buu leeyahay walow shumuulkiisaasi bedeli yahay oo dee waa farqiga labada shumuul uba dhaxeeya bal marka haddaba haddii saynu soo maray laf uu caam jiro qiyaasna meeshii uu yimaado dee cumuumkiisaas bal maalan adigu dee caaridaya weeye qiyaas caaridaya uu jiro nas kale aan kaba qaadanayno waataynu soo maray in qiyaaska lagu khaas yeelayo caamkii tanna waa taasoo kale buu leeyahay oo ilaaqii raqabo ahaa ilaaqii raqabo ahaa ayuun baaban qaydaynaa qiyaas ahaan aan ugu qaydaynaa waa nooc takhsiis eh oon raqabadii mu'minad ahayd kuba qaydaynaa fasaara markaa wuxuu noqday kan takhsiiskan maanta qiyaaskan ama ilaaqan iyo mutlaqan aan iskuba xambaarin can dariiqi اlqiyaas ka taksiisi saa'ir acumuumaat dee taasna way iska bannaanayd in qiyaasa cumuum lagu khaas yeelo naskina bay ahayd cumuumaadka intiisii kale oo lagu khaas yeelayo ayuunbaabu noqday bal maalan taas weeye kolley mudlaqiyo muqayadkii oo dee ay hadiyo goor raaciyeen caamkii khaaskoo dee waxyaalay wadaagsadaan taas waan kaba soo baxnay wax halkana inooga bilaabmaya mafhuumyadii oo iyadna markay noqoto kan inoogu dambeeyey ee ataqyiid bisifa iyo dee kolley waa mafhuumiyadu waxyaalihii ay kuba yimaadaan mafhuumka mukhaalafo khaasatan iyo meelihii kaba imanaya marka mafhuumku ama muwaafaqo haba noqdo ama mukhaalafo haba noqdee waa inoo dambeeya haddii la idhaho inoo socon doona marka dee haddaan yar bilaabano kolle waktigii baa yar dhacaya laakiin waxaan intaan raacin lahaa dhib malaha casharku waa iskaba yaraada sideedee la surayso waayo wakti baynaanaysa oo jilaal baan kuba jirna de imad hadda meel aan ku yar joojiyo io dhaksiyo oon shanta mir ka gaarhsiin karaa ma jirte laakiin waxaan odhanayaa kolley laba ayadoo qur'aan horaan dee a u hayseen baa jiray waxaa saxiixa inooguma sugan de bal alfaadu iyoanay isaga saxiixa un kuba koobnaanine xadiidkaa wada garanayseene ah wuluuqa kaba imanayay ama aygu hadduu weel afka la gala ama uu kaba cabo xadiidkaa dee alfaaduu lahaaye waxaa alfaadihiisii kaba mid ahayd ظهور inاaء أxadiكم oo midkiin weelkiisa waxa dahiraya hadii de إdaa waliqa فيه الكلب ama شhariba فيه an yغsilahu سaبca miraarin toddoba goor inuu maydho macnaa toddoba gooroo la maydho ayaa bal maثalا wuluuqii iyada wixii dahiraya uu noqon kale alfaado kala duwan ba xadiidkuu leeyahy laakiin maqsuudka weynu guud ahaan waa taas oo kale xadiidkaas bal iطلاaqaasu kuba yimi waa ku yimi oo toddoba gooroo la maydho de kolle ciid baa laba socota waxaa kaloo iyadana dee riwaayaadka dhacay uulahuna bituraab ta ugu horaysa inay ciid tahay baa dhacday lafdi abi daawuud oo kale asaabicatu bituraab baa dhacay kolley muslim saxiixiisa uulahuna hadday dhacday uulahuna ukhraahuna way dhacdo ama tanwiic lagu fasiri karo ama shaki laguma fasiri karo bal markaa waxaan leenahay toddoba goor inuu maydho oo dee bal maalan ciidi intaas ta hore ay ciid tahay ta ugu dambaysaa ciid ay la socoto waa yimi xadiidka riwaayaadkiisii uu ku yimi shaaficiyada haddaan eegnana dee usushoodii waxaa ka mid ah mudlaq iyo muqayadka in layskuba xambaaro waxaana kolley qowlkooda uu yahay toddobadan goor ee dee ciidii ay mid ahaan la socoto midda may qaydin waxa weeyaan waa mid ka mida inay ciiddaasi la socoto un bal waan iska dhaga xadiid saxiixa muslim ku sugana wacafiruhu haamiata fi turaab oo dee taawiil isaga baahanta sideedaad ciid kaba dhiga ama ta markaa ciid raaciya ama dee taas meeshii ciideeya oo lafdigu kuba yimi saxiixa muslimin marka waxaan leeyahay culimada qaarkood oo sida xanafiyada qaar ayaa waxay shaaficiyada halkan kuba bushiyaan oo yidhaahaan shaaficiyadu maanta asalkoodii way ka tegeen xadiidkan camalfalkiisa dee kutubtooda fiqiga inooguba sugan oo dee asalkoodii ahaa mudlaq iyo muqayadka in laysku markaa xambaaro oo kii mudlaqaa qaydka muqayadka laguma qaydo may qaadane idlaaq bay kuma daayeen oo waxay yidhaaheen waa toddobada waxaan filaya laftina waaba kuma yime waa toddobada mid ka mida ayaa ciid la raacinaya marka waxay leeyihin asalkoodii ahayd qayd in mudlaq iyo muqayad meel hadday ku kulmaan laysku qaydo may qaadan way ka tegeen idlaaqi waana asalkoodii waayo xanafiyadu marka horeba taa may qabin bal maalan haddaba in dee kolley hadalkan imanka sidaasida shaaficiyadu ay u jawaabeen iyo umuurahaasna idinla odhanaya xataa waxay la tahay inaydaan u baahnaynba kutub badan oo kale iyo waxyaalo saasa oo dee kutubtii xadiidkii loo laabmo iyo aqwaashaas loo laabmo waa wax casharadeenan bal iyaga jawaabtoodu aan kaba qaadanayno ee waxaan leeyahay ku darsada tii hore oo hadalka lagu busheeye shaaficiyada la leeyahay asalkoodii way ka tegeen ahaa mudlaq iyo muqayadka maanta in lagu xambaaro maxaa jawaab u noqon kara inagoo casharadeedna ka qaadanayna allah subxana wa tacaala aclam bab اlqwl fi mafhum اlkhiaab bab bayaan اlqwl bal kalaamkii iyo qowlkii lagaba hadlayay fi mafhum اlkhidaabi khidaabka mafhuumkiisa ayuu baabkiisii yahay bal xaggan dalaalada dee nasku ama lafdiga ama khidaabku waxayna tusayo midna dee laba ayay u qaybiyaan kuwoodan dalaalada dee manduuqi iyo mafhuumkii walow manduuq midaa sariixayn iyo mid sariixaba uu yeelanayo marka dee hore qayb daahirka iyo naska iyo umuuro inoona dambeeya kolley manduuqii bay ka mid yihiin iyo waxyaalihii aan soo haynay imaka casharkan saaka iyo kollayka ku xiga iyo xaggii mafhuumka khidaabka ayaa waxa weeyaan aan inooga bilaabmaya marka wixii macnee laga faa'iidaysanayo lafdiga dhawaaqan lagu dhawaaqayo iyo lafdiga maqalkiisa un looga faa'iidaystay waa ka ay manduuqa yidhaahaan waxaa lagama faa'iidaysanayo lafdigan ee laakiin aan nudqigiisan ama dhawaaqan iyo maqal lagu dhawaaqayo la maqlayo lafdigii aan looga faa'iidaysanahayn taas sababteed aan ahayn ee laakiin ama tambiihiisii ase mafhuumkan muwaafaqo oo kale ama dee mafhuumka mukhaalafo oo kale adu walow waa wax kale oo meeshii lafdigii kaba laasimaya lafdigii laba socdo ayaynu bal markaa macnahan kaba faa'iidaysana waa kaa mafhuumka kuba magacaabaan mafhuumkuna maaha macnihii dee luqa ahaan lafdigani keenayey oo haddaan mafhuum eegno ism mafcuul ah oo wixii hadalka laga fahmayey unbu guud ahaan inoo noqonaya ee laakiin kan markan usuul joogno dee macnaha luqada uu ku leeyahay lafdigan mafhuum taas waa macno ka khaasan buu noqonayaa ama kaba duwan buu noqonaya waana kan arki doono bal haddaba wuxuu baabkani u yaalaa ama u baabaysan yahayba mafhuumkii ama mafhuum muwaafaqa haba noqoto inuu horraysiin doono ama mafhuum mukhaalafo haba noqoto khidaabkuna waa naskii ama lafdigii ama nudqigii intaba dee wixii lagaba cabirayayba kolley maqsuudka loo jeedaa bal waa naskii bal maalan ama aayad ahaa ama xadiidba ahaa wixii lagaba fahmayey mafhuumkiisii ahaa ama mid macnahan lafdigu keenayo waafaqsan ha noqdo ama mid macnaha ka duwan haba noqdeen اعلم waxaad ogaataa أن مفهوم الkhiضاaب khiضاabka mafهuمkiisu عalىa وuجuهin أwجuه weeye sheekuna suu inoogu dhigan doono dee umuuro yar اsطilaaxaadka ama isticmaalaadka culimada yar xagga tasmiyada ay ku kala duwan yihiin macninaanay ku kala dunayn baa jira qaybtan uu mafهuم الkhiضاab inoogu magacaabay waa qaybtii mafهuم المuwaafaqa ay kaba cabirayeen taasba weeye ama kale dee daliil الkhiضاab ayaaba isaga inoo dambayso o inoogu iman doono wuxuu idhi ana mafhuuma alkhidaabi khidaabka mafhuumkiisu oo waxaan khidaabkii aan kaba fahmayno ee lafdigiisan iyo dhawaaqan laguba dhawaaqon aynaan ugaba fahmayne laakiin dee macnaha ama macno waafaqsan un oo kii aynu lafdiga kaba fahmnay waafaqsan ee lafdigii haddana ayna tusayaan kaba fahmaynaa calaa wujuuhin anwaac buu noqonayaa iyo awjuuh axaduhaa mid ahaani faxwa alkhidaabi waa kaa lagu magacaabo faxwa alkhidaab oo faxwa alkhidaabku waa mafhuumkii muwaafaqo taasba weeye xagga hooseba waa ka saas ay noogu qabteen taa lafdiga faxwana asalkiisa hore dee haddii la yidhaha faxwa kalaamihi waa kalaamkiisan macnaha uu leeyahay unbaa faxwo uu noqonaya haddaba mid ahni waa faxwa alkhidaab waa mafhuumka muwaafaqa kuwa kale hasay ugaba cabiraan wa huwa isaguna ma macnaha weeye maadu macnay maanta ku dhacaysaaye dalla uu ina tusayo calayhi isaga korkii allafdu lafdigani uu ina tusayo min jihati tambiihi baraarujin wax la ysku baraarujinayo oo lafdigan dee la sheegay manduuqiisu macnuu keenayey ee macno aan kaa ahayn oo laakiin baraarujin baabkeedoo ama waxa weeyaan shay sare ayaa la sheegayaa oo min baabi الtambiihi biاlأclى calى اladnى wixii sare marka la sheego ayaa dee ruux kastoo caaqila oo luqadan fahmayaaba uu garanaya waxaa sare ee weyni kol hadduu xukunkaa yeeshay wixii kasii yaraana inuu kaba awlaysan yahay ama wuxuu noqonaya min baabi الtambiihi biاladnى calى اlأclى wixii yaraa baa la sheegi lafdigaa wixii yaraa ah waa manduuqiba ah laakiin maxaa inooguba sugan dee wax maalan waxaa yar ee hooseeya hadduu macnaha keeno xukunkaa yeeshay wixii intaa ka sii badnaanay inuu kaga mudan yahay halkan uu kaga awlaysan yahay marka ama waxaan yaree la sheegaa wixii ka sarreeyey baraarujin u ah oo inagu baraarujinaya ama waxaa saree la sheegay baa wixii ka sii hooseeyeyna dee inuu xukunkan kula mid yahay baraarujin u ah haddaba kaasba weeyaa maa dalla calayhi lafdu min jihati tanbiih ama ha noqdo aلtanbiihu biاladnى calى اlأclى ama aلtanbiihu biاlأclى calى اladnى intaba miaalka aan arki doona wadalika kaqowlihi tacaalى falaa taqul lahumaa ufin ilaahay wuxuu yidhi isagoo dee waxa weeyaan waalidkii laba hadlaya labadaada waalid ha ku odrhanin ufin ha ku odrhanin waa kelimadaas hagu qowlin dee dhibsi yar ayaanu weynaanin oo dhibta waxyaalaha kale kuba sugan ee tanbiihu maanta aan ugaba faa'iidaysanay aanay kuba sugnaane taa ha kuba odrhanin bal markaa manduuqii qowlkan ilaahay ama khidaabkan haddaan kaga cabirnayo naskan waxa ay tahay waa nahyin weladkii laga nahiyayo waalidkiisii inuu kelimadaa koobanee ufin uu ku yidhaaho taas lagama nahiyayo iyadu waa manduuqii bay ahayd laakiin meeshii maxaa jira lafdigan ta'fiif baa la caddeeyey oo imaka halkan naski kuba yimi ee kol haddii ufin la xarimay oo ufin labadii waalid in lagu idhaha la xarimay taasi waxay baraarujin u tahay wixii ufin ka sii weynaa ee arrintan dee loo xarrimayo dhibka ah kaga sii badnaaba inay xaggan xaaraamnibadka iyo nahyiga kagaba sii mudan tahay oo ay tan la mid tahay ku waafaqsantahay kana mudan tahay oo markaa maxay noqotay min baabi tanbiihi biاladna cala alaclaa wixii yaraabaa la sheegay ee dee imika dhibi waxay ka timaado ama dhibsi wixii uguba yaraa waxaana taasi baraarujin ay u tahay wixii intaa ka sii weynaa ee cay lahaa ee garaacid lahaa ee dhib kale lahaa inay arrintan iyo xukunkan kaga sii mudan tahay kaga sii awlaysan tahay bal taasi waa mid oo imika tan maxay noqon waa atanbiihu biاladna cala alaclaa wixii yaraabaa la sheegay dee waxaana xukunkanna kagaba sii mudan wixii intaa ka sii badnaa ama ka sii sarreeyey wa qowlihi ilaahay qowlkiisiiba weeye uu yidhi ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنضار يؤديه إليك nimanka ahlukitaabkaa waxaa ka mida ku isaga ama mid haddaad aamintood xoolo aad u badan dee qandaarkuna waa maal kaiira uun barhkood kun iyo laba boqoloo mihqaal haba yidhaaheen oo aduga xoolo badan dee kun iyo laba boqoloo mihqaaloo dahabina maba yara waa xoolo badan haddaad u dhiibatood ku aaminto yu-addihi gudanaya ilayka oo waxaa ma khiyaamaynayo ammaanadii buu ilaalinayaa ruuxii lahaa markuu u yimaaduu weydiistuu farta ka saaraya ku ayaa kaba mida marka maxaa halkana tanbiih noqonaya dee manduuqi lafdigan aan ka fahmaynay bisamaacan aan lafdigan maqalle aan kaba fahmaynay waa ruuxan la sheegay inaanu maal badan haddii lagu aamino khiyaansan ahayn weeye laakiin maxaa meeshii jira arrintan mafhuumka muwaafaqo ama uu mafhuum اlkhidaab kaba cabiray ama tan tanbiihaba ay kaba cabirayaan oo ah aلtanbiihu biاlأclى calى اladnى markaa maanta dee ninka maal aad u badan iyadoo loo dhiibay damacaanu ka gelin oo khiyaansaday wax yar oo dinaar ah maala oo aad u yaroo yar haddii lagu aamino dee ma khiyaansanayo weeye oo ninka waxaa badan khiyaansan waaye damci waaye ilaaliyo ammaanadiisiiyo ciddii lahayd u gutay wixii aad wa yaraana waa gudanaya markaa tanna maxay noqotay alaclaa ama wixii sare ayaa la sheegay dee wixii ka hooseeye kaba yaraana xukumkan way kaga mudan yihiin kaga awlaysan yihiinoo bal markaa taas bay noqono waa tan tanbiihu labadaasuu noqonaya marka wuxu uhi wama ashbaha dalik de bal aayadda waxaa laba socotay oo waxa weeyaan waminhu man in ta'manhu bidinaarin laa yu'addihi ilayka ilaa maa dumta calayhi qaa'iman waa qaybta kale waxaa kaba mid ah iyaga ku haddaad diinaar ku aaminto aan kuu gudanahayn oo aanad ka helayn oo aanad ka soo saarayn inaad ka duldhaqaaqi weydo mooyaane inaad had iyo goor dul taagnaato oo aad ka dalabto u mooye si kale aan uga soo saarayn ruuxa markaa dinaar isaguna tii hore inoola mid noqone dinaar damac ka galay ee dinaar iska bixin waaye iska gudan waaye xoolihii badnaana iyada taas dee waxa weeyaan inuu damco aanu gudan waa dee min baabi awla ayay noqonaysaa wamaa ashbaha dalika oo mimaa kii kaba mida yunasu fiihi la caddaynayo cala aladnaa wixii yaraabaa la sheegi liyunabbaha si la ysugu baraarujiyo oo cala laclaa kii ka sarreeyo faman yacmal midqaala daratin khayran yara ninka darro wax u dhigma sameeya oo khayri wa arki dee hadduu buur wax leeg ama jabal wax leeg sameeyo kol haddii intii yarayd aan laga markaa saamin ahayn oo intii yarayda aanu noqonayn dee camalkan yaridiisa aan loogaba tegayne la horkeenayu jasiyad ma heli wixii badnaada inuu helaa maxay noqon waa tan waa min baabi tanbiihi biladna cala laclaayo dee min baabi awla ayay noqonaysaa oo waxaa inta la sheegaya wixii yaraa lagu baraarujinayanood lafdigii aan ka fahmayno maxalka nudqiga ayaanu noqon samaaca lafdiga iyo lafdigan xuruuftiisa ayaanu waxaynu kaba fahmnay ama xuruuftanu kaba koobanyay noqone laakiin aan ka fahmayno liyunabbaha cala alaclى waaba kan iyo wa cala alaclى waa wixii iyadana la caddaynayay ka sare sa dee in ta'manuu biqindaarin oo kale yunabaha cala aladnaa si xukumkaas iyaduna inuu kan waafaqsan yahay wixii intaa ka siira la ysugu baraarujiyo bal kaas baa la yidhaha marka adugu waxa weeyaanu nimaka tambiihii wuxuu ka dhigay ama faxwal khidaabkii iyo mafhuumkii khidaabka uu ku khaas yeelay in bal maalan oo ka koobaad ah mafhuumkan muwaafaqo marka uu waxaan maskuudkee laaga aamusay een lafdiga aanaynan ka qaadanaynin xukumkan kaga mudan yuu kaga awlaysan yahay kan la sheegee manduuqa kuba yimi kaas buu imika inooga cabiree faxwalkhidaab inay tahay saxdee kaas waa kay faxwalkhidaab ay kaba cabiraan laakiin mafhuumka muwaafaqa marka ay tahay oo isagu tu kaba cabiraya ah iyada taas macnuhu dee waa qayb kaba mid ahee kaasuun maaha laxnalkhidaabna markan tafsiirka uu inoogu fasiri doono mooye tafsiirka labaad aragno mafhuumulmuwaafaquu kaba mid yahay bal markaa wuxu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala wahal yuclamu miyaa la ogaanayaa maa wixii dalla uu ina tusay oo calayhi korkiisa tambiihu baraarujintan iyo tambiihani waxaan uu ina tusayo ee macnahan mafhuumkaa min jihati lugati weliba waa kaa awlaha aweeye ee xukmka kaga mudan kan la sheegay min jihati lugati xagga lugada miyuu inagu tusaya aw min jihati اlqiyaas mise waa xagga qiyaaska macnaa waxa weeye horta lafdigan macnahan kaba fahamnay macnahaasna isagaaba kaga mudan macnahan la sheegay inuu kaasi xujo yahayna culimmada guud ahaan khilaaf kama taagno waa la xujaysanayaa oo waa la dariishanayaao waa xujo laakiin waxa weeye macnahan aan ka faa'iidaysanna maanta lafdigan manduuqa aan kaba faa'iidaysanay ee baab tambiih aan uga wada uga faa'iidaysanay ama mafhuumka faxwa alkhidaab xaggii aan ugaba faa'iidaysanay kan doonnaba aan ku magacawnee xaggee taasi dallaaladaasi ma lafdigan unbay ka imanaysaa oo dee manduuqii iyo mafhuumkiisa muwaafaqo lafdigan unbaan ka wada qaadanaynaa oo dee samaacan lafdigan ayaa dee midna waa ka aan lafdigii aan maqalkiisii aan maqallay uga qaadanay midna waa macnaha inagu baraarujiyey lafdigan unbaynu kaba faa'iidaysanay luqada luq ahaan macnu waxa weeyaan xagga luqada laga ogaanaya inagoon ta'amul iyo jaamic iyo labadan macno cilo kulmisa iyo waxaan uba baahan mataasaa aw min jihati اlqiyaasi mise waa qiyaas jihadii dalaaladani waxay ka imanaysaa dalaaladani waxay kaba imanaysaa dee waxay ka imanaysaa xaggan macnahan imaka lafdiga kuba yimi sida falaa taqul lahuma ufin cilla ayuu leeyahoo laynooga xarimeeyo waa dhibtan ama dhibsigan waalidka uu tii dhibsanayo dee waa nooc iidaa kuba sugan marka la eego darbigii iyo shatmigiina iidahaasoo aada ugaba muuqda ayaa ku sugan cillada ay wadaagsanayaaneen garannay ayaynu kaba fahamnay oo markaa qiyaas baabkii bay noqon waa tan baan tan kale uga qiyaas qaadanay iyadoo qiyaaskaasi qiyaasa jeliya oo daahira yahay oo dee ruux kastaba uga muuqanaya labada xaggay dalaaladu kaba imanaysaa taas baa ya laakiin horta arrinta khilaafku ma aha xujo maye mise maaha waa wada xujo ee dalaaladu xaggay ka timi ma lafdigunbaabay la socotaa oo samaaca lafdiga ayuunbaynu dee tan manduuqi iyo mafhuumkiisiiba ugaba qaadanaynaa saa daraaddeed ba cid aan qiyaas ba ehelkii u ahayn cid aan shuruuddii qiyaas lahayd asal iyo farac iyo xukum iyo waxyaalaha aan garanaynba ayaa macnahan lafdiga markay maqlaan ugaba fahmaya oo dadkiibaa wada wadaagsanaya mise waxay kaba imanaysaa cilladan labadooda jamcinaysa cilladan labadooda jamcinaysa taas ee ayaa maalan xukumkan ina tusayo in kaba qaadanayna intaaba weeye markaa wuxuu uhi fiihi jawaabta aan su-aashaa kaba jawaabayno wajani laba waj baa kuba sugan axaduhumaa midkood annahu lafdi dalaaladan ama macnahan imika mafhuumkee faxwa alkhidaabeen lafdigan ama nasku inoo faa'iideeyey dalaaladiisaasi min jihati lugati xagga lugaday ahaatay oo luqadin baaban kalaba garanaynaa ku ruuxii luqadan garanayeyba macnahan waa garan bal dadkii oo dhan baa wadaagsan ruux cilmile iyo ruuxaan lahaynba dee kol haddii ufen ay xaaraam tahay wixii ka sii weynaanay inuu xaaraam yahay waa garanaya iyadoon qiyaasba la eegin iyadoon dara xaggii cillo kulminaysa iyo u fiirsiba aanu jirin taas bay tahay waana wa huwa qowlu akar اlmutakalimiina wa ahli الظaahiri nimanka mutakalimiinta intooda badan qowlkood weeye ahludaahirkana bal waxaan leenahay dee marka la eego usuuliyiinba iyo culimmada fuqahada intooda badan qowlkoodu kan weeye oo shaaficiyadna qaar baa qowlkoodu ka noqonaya aimada kalena waa say uba badan yihiin oo waxa weeyaanun markuu mafhuumku mafhuum muwaafaqo yahay xukumkani uu ka mudan yahay kan maskuutu canhuga aan siinaynaa kii kale manduuqa uu kagaba mudan yahay waxay leeyihiin luqada waayo jaamic uma baahna cilla inay kulmiso uma baahne lafdigiibaaba laga fahmayaa ruux ehel qiyaasu ah iyo nadar iyo ruux kaleba macnahan way wadaagsanayaan oo dhammaan dadkiibaa wax u muuqanayo weeyo marka xaggan luqadu baaban kaba kasbadaynaa inagoon jaamic eegin wa minhum culimada waxaa kaba mida man qaala ku yidhi huwa min jihati اlqiyaasi اljaliya hadda hadalkaygii horen eeg waayo xaggan xujada maahoo dhammaan way isku waafaqsan yihiin mafhuumkan in la xujaysanayo oo imaka darbiga iyo shatmiga inuu xaaraam u yahay aayadii baan u deliishanaynaaba taasoo kaley noqon oo iyada taa waa la ysku waafaqsan yahay laakiin waa xaggay dalaaladaasi ka timiye barhkood yidhibaa ah ka mid ah min jihati اlqiyaasi اljaliyi qiyaas daahira oo waadixa oo dee kaa cid kastaba u muuqanaya xaggiibuu kaba yimi oo macnaha waxay qolada noqonaysaa dalaaladu waxay inooga imanaysaa darbigii maalan ama shatmigii iyo wixii la midka ahaa ayaa waxaan haleeshiinaynaa asal ah ataafiif oo meeshii ataafiif waa asal darbigii iyo shatmigiina farac buu noqon marka faraca aan haysanno ayaan xaggii xukunka ku haleeshiinaynaa asalkii taafiifka ahaa maxaana kulminaya oo isu geynaya waa bijaamic liiidaa fii kullin iidahan ku sugan dhammaan labadoodaba aan ka helayno taas baan isugu geynaynaayo dee qiyaaskaba taasunbuu ahaan jiray asal mansuusa iyo farac xukunkiisu aanu mansuus ahayn oo cillo wadaagsanaya oo markaa aan sinno oon xukumkii kuba sinno oon cilladaa faracii ku haleeshiinno asalkii tanna tiibaa inoogu sugan bay leeyihiin marka waaba qiyaas xaggii ويحكى ذلك عن الشhاaفiعي معنaa نooعa شhاaفiعي القyاaس الأولى iyo القyاaس الجلي iyo waxbuu kaba cabiraa isaga ayaa qowlkiisa ay tahay noocan dalaaladiisu waa qiyaasiya ee kuwana waa dalaalo lafdiya ay leeyihin oo lafdigan baan ka helaynaa isagina waa qiyaas buu leeyahay dee qolooyinku waafaqsan sida sheekhan kitaabka lihina way jiraanba laakiin cibaaradii buu siqata tabriid inoogu soo naqliyo wuxuu uhi wayuxkaa waa la soo naqliyeyoo dalika arrinkaa inay waxaan dalaaladani min jihati اlqiyaas اljaliyi ay tahay can shaaficiyi shaafici baa laga soo naqliya laakiin dee shaafici hadalkiisu sariix buu halkan ku ahaa waana wax ka sugan marka wax dee siqatu tabriid laguma soo naqliya ma ahan waayo kitaabkiisan shahiirka ah ee alrisaala la yidhaaho markaan eegno usuul اlfiqi kitaab loo dejiyeyna kitaabkii ugu horreeyey ahaa bal waxaan odhan karnaa musalaxna waayo waxyaalo kala duwan oo cilmigan musalaxa khuseeya ayaa kuba sugan ee kitaab ka horreeyo waqtigaas umuuraha orriyeyna maba jirtee xaggan musalaxana isagaaba asaasba ama kuwii ugu horreeyey noqonayaan odhanaynaaye kitaabkiisaas kolley laba risaale aanu lahaa risaaladii qadiimkahayd ma hayno waa tii waqtigaa hore baqdaad iyo ama uu joogay bal dee intii malaa xijaaj joogay buu dejiyey oo imaamkii shahiirkaa weynaa nin kaba weyn ahaa imaamna waqtigiisii ahaa cabdiraxmaan ibnu mahdi ayaa ka dalbay bal umuuraha inuu ururiyo waa u diray waana ta keentay inuu yidhaha salaad kastoon tukado nin aada uga weyna waa ahaa salaad kastoon tukado dee shakadiisiibuu la dabaqa ahaa sufyaan ibnu cuyayne iyo shaafici waaban u duceeyaa bal macnaha waxyaalihii uu kuba kulansaday ee dib buu kitaabadeedii u celiyo waa risaaladii dambe masar waana tan maanta madbuuca dabcadan weliba axmed shaakir baa ugu fiican ee axmed shaakir xaqiijiyey waana kitaab dee kolley heer sare ah waana kitaab kaa weyn oo kaa ay ka soo naqliyayna musani ilaa shan boqoloo goor baan aqriyo mar kastaba faa'iido cusub baaba kaba helaa dee konton sanadoodun buu aqriyaya haddaba kaas baa wuxuu kaba cabiray cibaarada kole iyo kitaab qaybihiisa dambe qiyaaska waxa ugu xoog badan an yuxarima allahu fii kitaabihi aw yuxarima rasuulu اllahi alqaliila min ashay fayuclama ana qaliilahu idaa xurim kana kaiiruhu mila qaliilihi fi taxriim oo waxaaba qiyaaska weyne ama xooga badani uu yahay in ilaahay wax xarimo ama rasuulkiisuba uu shay xarimo waana wax yar oo dee wax kaba mid ah markaasaa maxaa la ogaanayaa e kol haddii intiisii yarayd ay xukunkan yeelatay xaaraam noqotay wixiisii badnaana wuxuu kula mid yahay taxriimkan waa kula mid bal maalan taasoo kale waxaa la mida buu leeyahay haddii dee laba ammaano ficil ama yar oo daacaa cid laguba ammaano oo uu ammaan kuba muto dee wixii ka sii weynaayo daaco ahaana inuu ammaantaas uu bal maalan lagu ammaano isagii baaba kaba mudan noocyadaasuu qiyaas kaba dhiga kolley hadal dheerana waa leeyahay ugu dambaydna wuxuu ishaaray qolooyinkan kale ee culimmada yidhi xagga luqadu kaba imanaya iyaguna qowlkoodiiyo buu sooba dhigtaayo halkaasuu ku soo dhigtaa ee bal maalan waxaan leeyahay in ujeeddadu waa wax ka sugan taha shaafici wahuwa alasaxu wuxuu uhi tasixada badanna taa weeye oo ujeeddadu inaan nidhaahno dalaaladu xagga qiyaasiya weeye ee maaha dalaala lafdiya ee waa dalaala qiyaasiya waayo wax jaamicaa jira ilxaaqii baa jira sababtuna waxa weeye buu yihi lianna lafda ta'fiifi ata'fiif waa ufin taas lafdigeedu laa yatanaawalu ma keenayo luqa ahaan markaan eegno addarba garaac la garaaco oo marka waxa weeyaan ufin haddaan nidhaahno ee lafdigan wixii uu inoo kulansanayey ta kale waa baab tambiih waa macno aan ka fahmno on leynay ufin hadday xaaraam noqoto wixii ka weynaano waa xaaraamune laakiin lafdigani darbi iyo shatmi lafdi ahaantiisan kuma kulansanayo saa daraaddeed bay tahay ilxaaqi uu noqonaya baab qiyaas uu noqonaya wainamaa yadullu calayhi wuxuu darbiga inagu tusayaa lafdigan ata'fiifku bimacnaha waa macnahan uu leeyo wahuwa aladna waa wixii yaraa ee hooseeyey oo ay tambiih ugu sugantahay wixii ka sarreeyeyna inuu xukunkan kagaba mudan yahay oo kale hadday ufin xaaraam noqotay darbina iskaba daa waa xaaraam kaba sii daran ayuu noqonayaa ee laakiin lafdigan ta'fiif waxaan lafdiga darbi inoogu sugan yaho ka qaadanayna ma aha macno ahaan baan uga qaadanayna fadalla markaa taasi waxay ina tustay calaa annahu qiyaasu qiyaasunya adugu calaa kulli xaali waxaan leenahay ama qiyaasa la yidhaha dalaaladu ama waa dalaalo laftiyo culimmadu tay u badan yihiin ba ama jumhuurtooda ay kuba tegeene waxa ay tahay in waa xujo mid kastaba xaggaas ee wax ma jiraan allahuma suurooyin baa soo bixi kara khilaafkan kaba ratimaya oo haddii aan idhaahno dalaaladiisu lafdigay kaba timi ee waa wax lafdigii uun kaba mida naskii buu kaba mid yahay oo markaa mafhuumka caynkaas ee mafhuumka muwaafaqee dee ama faxwa alkhidaabba ah wax waa lagu nasikhi karaayo naasikh buu noqonaya haddii laakiin la yidhaha dalaaladiisu waa qiyaasiya qiyaas baan ku hela qiyaasku wax ma nasakho oo qiyaasku haddii dee bal maalan xukunkii halkanee taa inoogu sugnaaday haddaan idhi san uga faa'iidaysanay ama xukunkan halku kaba yimi waa qiyaas baabkii buu noqonaya qiyaas wax ma nasakhayo taasi waa furuuq yar oo soo bixi karta labada qowl u dhaxaysa laakiin xagga inta badan ee marka la eego masaa'ishii way wadaagsanayaan khilaafku istilaax xagga cibaaraduunbaabu ku dhowaanaya markaan eegno xagga dalaalada mee xukunka ka qaadashadiisaan eegno faslon والثاني نوع لباad ina wuxuu ina yidhi mafهوم الkhiطاaب عalى وجهka labaad لaحن الkhiطاabi waa لaحن الkhiطاab laxn iyo faxmo iyo xagga macnaha way iskaga dhow yihiin oo shayga macnihiisa ama qowlka macnihiisi oo kalea laxni lagu magacaaba ee laxnigii xaggan icraabta iyo kaba imanaya khaطأ hadal kelimada dhawaaqeedii lagu khaطأay kaasna waa jiraaye kaasi mid loo jeeda maaha waxaa kaloo laxnigu uba yimaadaa kolley beytka uu xagga hoosu soo dhiganayana waa ta maqsuudku yahay walow markii hore jaaxid uu kuga fasiray in laxnigu inuu khada icraabeed yahay uu jeedo kitaabkii markuu gacmihiisa ka baxay uu faafay haddana waa ka laabmay oo dee macno khada ay tahay in laguma fasiree waxaa kaloo laxniga laydhaa hadalkan sarbeebtoo dee hadal baa ruuxu odhanaya ciddii uu la hadlayay waxbuu kaba fahmayaa dhici karto dadkii kale een la garanayn taas kaba qarsoono waa sarbeeb iyo tacriidkii oo kale laxnigu waana tabeydka oo kuba sugan bal taasna laxniga waaba la yidhaah laakiin halkan bal tacriifka uu inoogu tacriifiyo sheekhu waan arki doonaa wahaaniya laxnu lkhidaabi eeg halkii hore faxwa alkhidaabi bay ahayd kanna waa laxnu lkhidaab wa huwa laxnu lkhidaabku maa kii weeye dalla tusayo oo ma dalla uu tusayo amaadu macnihun bay kuba dhiciyo waa ma macnaha dalla calayhi lafdu lafdigu ina tusayo min adamiiri wax la qadaraya ah aladii kaasoo laa yatimu aanu taam noqonayn alkalaamu hadalku ilaa bihi isaga oo dee la qadaro oo waxa weeyaan la sheego uun mooye aanu ku taam noqonayn bal waxaa jirta kolley istilaax baan halka arkana culimada usuulkana barkooda waa si ay kuba tegeen oo bar dee kuba waafaqsanaytan way jiraan oo dee kuwa bal maalan kolley ha culimo kala duwan oo madhabaa kala duwan lahoo tacriifkan kuba waafaqsanaya bal horta waxaan leeyahay usuulku siay u badan tahay culimada usuulku ee kutubta idinku badaneen arkaysaan mafhuumka labuun bay u kala qaadeen mafhuumu اlmuwaafaqa iyo mafhuumu اlmukhaalafa mafhuumka mukhaalafadee qaybo ayuu yeelan doonaa inoo iman doonaa ama oo dee xaggu ka yimaado weeye mafhuumkan muwaafaqo ayaa waxay u markaa ka dhigaan kaa ay faxwa alkhidaab iyo laxna alkhidaab bay u kala qaadaan faxwa alkhidaab waxay ku khaas yeelaan waa marka in waxan maskuudkaee maanta laga aamuseen lafdigana ka fahmaynaa xagga xukunka uu kaga mudan yahay wixii laba sheegay ee manduuqa ahaa waana mithaalkaan soo aragno taa faxwa alkhidaab bay yidhaahaan marka uu kaba mudan yahay ee falaa taqul lahuma ufin iyo wa min ahli اlkitaabi man in ta'manu biqindaarin iyo alfaadihii iyo dee faman yacmal mihqaala daratin haddaan mihqaal jabal eegna iyo ayaa iyadu kuwaa ka mid noqonaysa haddii waxa weeye macnahan maanta aan mafhuumka kabadee mafhuumkii ah ee aan odhanayno waa macno lafdiga aan kuba iman ee lagaba aamusee se aan lafdigii kaba fahmayno uu la siman yahay xagga marka la eego quwada macnahan la sheegay waa kay ka cabiraan dee wasuuliyiin in badan ama kutubta intooda badan ay noogu sugan laxnu اlkhidaab la ydhaah oo ina aladiina ya'kuluuna amwaal اlyataama dulman kuwaa xoolaha agoomaha u cunaya dulmi ahaan dee aayadda tatimadeedii waa garanaysaan waxaa aayadda inoogu sugan oo manduuqoodu yahay kuwaa xoolaha agoonta cunaya ee dulmi iyo xaqdarro ku cunaya inay waciid weyn leeyihiin marka haddaanu cuninba oo wixiisii uu si kale uun uga itilaafiyo say ka mihaaliyaan ee uu ka gubo ka iqraaqiyo si uun uga baabi'iyo dee akligii iyo ixraaqii ama iqraaqii oo kale mid kasta itilaaf baa ku sugan xoolihiisii uu agoonkii ka baabi'iyey markaa in xagga marka la eego itilaafka akliga ka iman iyo itilaafkan ixraaqa ka imanayaana waa wax siman haddaba haddii macnahan maanta mafhuumka muwaafaqo inoogu sugan uu la siman yahay kii manduuqa ahaa ee nudqiga aan kaba qaadanay kaasna laxnulkhidaab bay yidhaahaan bal markaa labadaasba waxa laysku yidhaahna mafhuumulmuwaafaqa labadoodii laysku odhanaya taasi bal waa san laakiin maxaa jira imaamkan aan hayno qolooyin kalena kolley qowlkoodu ama labadaba ha soo wada dhigteen sida qawaadiculadillo sheekhale ibnu samcaani barhkood intan ha kuba gaabsadeen ama waxa weeyaane waxay macnahaasna way ishaaraan macnahan sheekhu inoo sheegi doonana way sheegaanoo macnahan uu sheekhu inoo sheegaya waa macnahan soo marrayoo halkii cumuumka aan ku soo marrayoo waa dalaaladii ay ku magacaabayeen culimmadu dalaalat aliqtidaa ama aan soo aragnay almuqtadaa inaanu cumuum lahayn marka waxa uu macnahan yahay laxnu lkhidaab inoogu fasiraya haddii lafdigan ama naskan yimi sixadiisii sharci ahaaneed ama sidqigiisii dee kalaam ahaaneedee uu rumoobayey uu u baahan yahay wax la qadaran meesha oo haddaan dee waxaa loo soo qadarin kalaamkiibaaba kalaamkaa ama aan run noqonayna ama se aan sharcan ansax ahayn ama caqlan aan ansax ahayn markaa meeshii kalaamkii baa wuxuu keenayaa wax mudmara oo qadaran halkan oo dee kalaamkiina uu markaa ama ku rumoobayo ama ku hagaagayo uu keenayaa taas waatay yidhaahaan almuqtadaa bay yidhaahaan dalaalada caynkeedanaas dalaalat aliqtidaa bay yidhaahaan marka dalaaladii caynkaasayd horeba waynuu soo marray oo cumuum ma lahaan nidhi oo haddii aynu wax inaynu qadarno u baahano wixiina uu ixtimaal dee wej wax ka badan aan qadari karno lama wada qadarayo waayo cumuum ma laha muqtada wax alla wixii meesha aan qadari kari lahaynuun kol hadduu muqtado yahay kii inagu kalaamku inoogu hagaagun baan qadaraynaa kaasaan ku kaaftoomeynaye cumuum lama sheeganayo cumuum muqtado ma laha horeynuu soo aragnay ama safxadii kolley lix iyo toddobaatankii baynu ku soo aragnay halkii uu kaga hadlayey almujmalu min alqowl fasal uu dhigtay walow taasi شhan iyo toddobaatan lix iyo toddobaatan bay noqonaysay sabxada kitaabkan aan hayno bal kaas baa culimmada qaarkood waa san kitaabka inoo taale ay ka cabireen laxna alkhidaab inuu yahay waxaanan leenahay bal dee kaasna waa dalaalo kaleo aan laftiga ka faa'iidaysanaynay waana dalaalo aan sariixayn halka dalaalada manduuqa ay sariixa ahayd ee bal markaa taasna way jirtaa waxba qolooyin waxyaalaha hore haddaan soo aragnay ama kutubta aragtaan arrintaasi waxba yaanay ishkaal idinku keenin laxnu alkhidaab iyo faxwa alkhidaab waa la israaciyaa mafhuum muwaafaqa la ysku yidhaa sida lagu kala farqiyaana faxuuna maskuuta xukunka kaga awlaysan manduuqii laxmigana way simaysaa akliga iyo ixraaqa oo kale dee qoloyno waa kuwan kaba cabiray dalaaladii muqtadaa ka dhigay inay laxna alkhidaabtay taasaanan imaka sheekha eegayna laakiin bal arrinkaa kalena wuu jiraaye dee taas waa inay ogaataan ku baraarugtaan marka wuxuu yidhi wahuwa isagu laxnu lkhidaab maa kii weeye dalla uu ina tusayo calayhi korkiisa allafdu lafdigu oo min adamiiri damiirka damiirkii dee marka naxwe iyo sarfi la joogay la isticmaalaye maaha ee loo jeeday ana iyo anta iyo huwa lahaa iyo naxnu ee damiirka halkan waa bimacna almudmar waa wixii la qadaraya weeye oo wixii lafdigiina tusayee qadaran meesha qadaran alladii kaasoo laa yatimu aanu taam noqonayn alkalaamu hadalku ilaa bihi isaga taqdiirkiisa uun mooye inaan soo qadarno mooye hadalku aanu inoogu taam noqonayn kaas baa waxaa lagu magacaabaa laxna markaa khidaab waana dee imaka dalaalo aan manduuqani ina tusayo laakiin aan sariix ahayn waana tae dalaalat aliqtidaa la yidhaaho ama qolooyinka kale tacriifkoodii haddaan ma kaana almaskuutu canhu awlaa markaa dee min almanduuqi fi lxukmi manduuqa isagaa kaga mudnaa xukumka kanna waa la siman yahay oo xukumkii way u siman yihiinoo kan waxa ku suganunbaa kan kuba sugan bal taasna waa tay qolooyinka kale laxna alkhidaab yidhahaan saaxibuqawaadic ladiloo kale labada qowlba waa soo dhigtaan marka bal amhiladii waa tan wadalika milu qowlihi tacaala faqul nadrib bicasaaka alxajara fainfajarat waxaanu ku nidhi nebi muuse ushaada ku dhufa dhagaxa markaasay fanfajarat waa dee waxa weeye hiyadii ayaaba dee wixii sakhradiiba halkiibaa biyo badani ay kaba soo burqadeen cuyuunbaaba kaba soo burqadeen adigu labiyo dee markaas intii dee reerahoodu ay ahaayeen marka imika maxaa meesha jira wa macnaahu macnihiisu waxa weeye fadaraba fanfajarat inay waxaan nidhi ku dhufo markaasun baabay markaa ay cuyuuni kaba soo baxday arrinku taa maaha kalaamka muxuu ku taab noqonayaa nebi muuse inuu amarkii horta fuliyey ushiisii uu ku dhuftay markuu ku dhuftay dabadeed ayaa infijaarkan yimi markaasaa maxaa ay noqotay macnuhu wa macnaahu fadaraba fainfajarat waxaa la mida dee faman kaana minkum mariida aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar oo markaa muxuu noqonayaa taqdiirku waxbaa inoo qadaran faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faafdara in haddaanu afurin uu isagoo xanuunsanaya ama sooman soomkii iska wato wax kaloo lagu leeyahy ma jirto uu soomayba markaa taqdiir weeye bal oo markaa qolana waxay ka cabiraanun dalaalat aliqtida wa almuqtada kuwana laxna alkhidaab ha kaba cabireen marka hadalkii muxuu noqday faafdara markaa afura faciddatu markaa facaleyhi ciddatu waxaa la mida dee waxa weeye oo taasoo kale aayaddii iyaduna dee markaasoo waman kaana minkum mariidan marka fafidyatu min siyaan oo markaa waxa weeye iyaduna dee ay qadarridayd faxalaqa wey ruuxii dee xanuunsanayey ama injir iyo waxyaalahaasi galen si aayaddu ay kuba soo degtay ee faxalaqa markaa timihiisa xiirta fafidyatun de min siyaamna oo sadaqata aan u suganay haddaanu xiiran eedkaysto iyo nafidye lagu leeyahy ma jirto marka hadalka eeg waxa marka uu wax qadaran yahay hadalku inoogu taam noqonayo kaas buu leeyahay waa laxnu lkhidaab ee ama almuqtada aan idhaahno ومiن ذلika waxaa kaa mida أيضا xadف الmضاaف mضاafkii oo la gooyo وإقاamaة الmضاaف ilayhi مqaamahu mضاaف ilayhgiina halkiisii la keeno waa halkii aan majaaزka kuba soo aragnay ka qowlihi taعaalى واسأل الqaريaةa ومaعنaahu أهل الqaريaةi waayo mضاafkii baa xadفan markaas halkii mضاaf ilayhgii ayaa halkiisii moode xarakadiisii baabu qaatay inay alqaryati san oo kale haddii macnahan inoo dhan yahay majruur bay ahaan layd markii ahli la gooyey iyadii baa mansuub noqotay walaa khilaafa dee rufic can ummati اlkhada'u iyo wixii la midka ahaana waa taasoo barhkooda waynu soo aragnay halkii almujmalu min alqowl walaa khilaafa khilaafna kuma sugna ana haadakan waa noocan laxnu lkhidaabku markaan ama dalaaladan alاqtidaa kalmanduuqi manduuqi inuu laba mid yahay kalmanduuqi bi wixii lagu dhawaaqay inuu laba mid yahay khilaaf kuma sugna fi اlifaadaةi wاlbayaan xagga caddaynta iyo wixii noo caddaynaya faa'iidaynta iyo dee bal markaa taas horta khilaaftaa kumaba jiro xukumna waan ka qaadanaynaa dee waxyaala waa ina tusaya laakiin sheekhu muxuu yihi walaa yajuusu ma banaana an yudmara in la idmaariyo idmaarka halkan waa in la qadaro markaad taqdiir u baahato fii mil hadaa nooca caynkana waa masaladii aynu hore u soo maray ilaa maa tadcu lxaajatu ilayhi wixii xaajada iyo baahidu keenaysa mooye oo dee kol haddii kalaamkii taqdiir u baahday ugu baahday si uu sharcan u ansaxo ama se caqlan u ansaxo ama uu ruba uu noqdo uu taqdiir inooga baahday oo aynu suurtagal ay tahay inaan wax dee waxyaalo kala duwan qadarayno kolba wixii xaajadu keenaysay un baaba la qadaraya oo halkan la idmaarinayaaye hadalku wixii uu suubanaya o dhan lama wada qadari karo taasba weeye marka wuxuu uhi fain istaqala alkalaamu hadalku hadduu ku taam noqonayo dee ku adigu mustaqalah waa ku isagu ku dhan weeyaan oo aan wax kale u baahnayn uu ku noqon biidmaari waaxidin taqdiir keliya inaan wax keliya qadarno lam yajuus ma banaana an yudaafa in loo geeyo ilayhi kaa maanta mudmarkee ee aan muqadarnay ee hadalkii noogu taam noqday hayruhu isaga kayrkii oo waxyaalihii lafdigu ixtimaalayay ah ilaa bidaliilin daliil in loo helo mooye wain tacaarada fiihi haddii meeshan ay iscaaridaan oo ujeeddadu waxaan qadaraynaa imika laba idmaar oo meeshii macne waxbaan qadari karnaa macno inoo keenaya wax labaadna waan qadari karnaa macno kale inoo keenaya saas baa wixii la qadarayay ay iskaga hor yimaadeen oo isku caarideen laftigina waa u soo badan udmira waxaa la qadarayaa maa dalla calayhi daliilu wixii kolba daliilina tusee minhumaa ka doonto un iskama qadari kartid waayo tarjiix min hayri murajax labadoodna ma wada qadaraysid ee kolba kii isaga daliil loo helo ayaa la qadaraya waqad xakaynaa waan soo naqlinay fii mili hadaa nooca caynkan ah ee isagu akar min ixtimaal ama akar min idmaar isagii u suubanaya alkhilaafa khilaaf baan soo naqlinay aman yaquulu ku isagu odhanaya inahu yudmaru fiihi waxa la qadaraya maa huwa acamu faa'idatan waxa kolba faa'iido badan aw mowdicu اkhilaafi amase meeshii khilaafkaa la qadaraya waqad bayanaa waan soo cadaynay fasaada dalika arrinkaasi inuu hadal faasida yahay ama aanu hadal dee sawaabo ahayn arrinkan uu inoo sheegaya waa safxadii aan diin tilmaamayey waa wada laabmi kartaan waayo anugu imika waxba uma laabmayo waa safxadii lix iyo toddobaatankii ayuu khilaafkan soo naqliyey qolooyin yidhi sidee faa'iidadu ay u badnaato wixii kolba dee markaa waan qadaraynaa oo wixii u suubanayaan wada qadaraynaa taasna waxay jawaabteedu ahayd waxani waa muqtada almuqtadana cumuum ma laha oo cumuumka lafdigunbaa alfaadunbu kaba yimaada ee waxyaalaha la qadare lagama yimaado waa wax macno ah ee lafdi ma aha saa daraaddeed taasi qowlkooda taasuu kuma buriyey ama kan kalena dee meeshan laysku khilaafsan yahay iyo meeshan laysku waafaqsan yahay kol hadduu lafdigu u wada suubanayo kii haddaad tidhaaha mawdic اlkhilaaf baan qadarayana mawdic اlijmac ijmac baaban xukunkiisii kama ogaaday dee mawdica kale in la qadara ama waxa kale in la qadaraana kama mudna tan kale oo way u siman yihiin marka mid ahaanun hawo iyo ra'yi laguma raajax yeeli karo ee waa wixii daliil keenay cumuumna meeshii ma jiro intaasba weeye hadalkiisa kalena waa u laabmaysaan safxadna waan idin tilmaamay faslun wahaaliثu ka saddexaad ee mafhuumu اlkhidaab kaba mide dliil اkhiaabi waa kaa daliil khiaab la dha eg markaa mafhum اmukhaalafa iyo daliil اlkhiaab waa mid keliya oo mafhum اmukhaalafa iyo daliil khiaabna yidhaaha wa huwa kaasna waxa weeye an yucallaqa اlxukmu xukumkii in lagu xidho oo lagu qaydo calى ixdaa صifatayi shayءi shaygu laba sifo uu leeyahay mid ahaan lagu qaydo xukumkii fayadulu markaa wuxuuna tusayaa ee tacliiqaasi calى ana maa caddaha sifadaa wixii ka soo hadhay maanta xukumkii lagu tacliiqiyo ama lagu qayday bikhilaafihi inuu taas dee kan isagu khilaafkii uu yahay oo waxaan manduuqa xukum ahaan aan kaba faa'iidaysanay dee uu kaba duwayo dee wax cagsigii aan kaba qaadanayno wadalika ka qowlihi tacaala in jaakum faasiqun binabayn fatabayanuu oo halkan labada sife uu inoo sheegayaa dee meeshii waxa taallo sifo cadaalo oo ruuxani ku sifoobi karo sifo fisqina way jirtaa labadii sifana imika dee shaksigii waa yeelanaya oo dee ama cadaala way u sugnaanaysaa fisqina waa u sugnaan karaa haddaba labadii sifeedee ina halkan kaba imanaysay oo bal maalan shaksiga yeelanayay ayaa mid ahaan xukunkan maanta jira lagu qayday marka taasi maxay ina tusaysaa waana shardi maanta waayo mafhuumkan mukhaalafa shardi buu kaba imanayaayo haayuu kaba imanayaayo dee waxa weeyaan sifadiibuu kaba imanayaayo umuuro kala duwan buu kaba imanaya waana inoo dambaysa ilaa dhowr lixya buu noqon karaa halkan mafhuumka mukhaalafa kaba yimaadaaye waxay markaa noqonaysaa dee kol haddii faasiqi uu xukumkan yeeshay haddaan ruuxu faasiq ahayn waa sifadii kale waa khilaafsan tahay oo isaga dee waxaan la isfaray iyada markaas halkaa ruuxa cadligaa hadduu war la yimaado laysma farayo oo ilaahay muxuu ihi in jaakum hadduu idinla yimaado faasiqun binaba'in war fatabayanuu iska hubsada weeyaanoo dee markaaba ha ku camal faliina warkiisii ha qaadinee bal horta tabayun iyo ufiirsi la yimaado iska hubsada fatahabbatuuna waa qira'a sabciyaahum oo macnahan dee tabayanuu iyo tahabbatu waa isla mid marka maxay tahi fadalla lafdigani wuxuu ina tusayaa calى anahu in jaءa hadduu yimaado waa mafhuum mukhaalafu inagu tusayaa cadlun ruux cadaaliya ama cadaala ay u sugnaatay war inoola yimaado lam yutabayan iyada waa la aqbalaya kol haddii ruuxii cadaala u sugnaato layskama hubsanayo sababtuna tabayunkan layna faray fisqi buu ku qaydnaa ruux faasiqa warkii buu ku qaydnaa marka kii kalen faasiqayn waa inuu ka duwan yahay mafhuumkii mukhaalafaad taasa wa ka qowlihi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisiba weeye uu yidhi fii saa'imati اlghanami zakaatun kolley safxadii sagaal iyo toddobaatankii hadal ay leeyihin baan kuba soo aragnay imika waatan meel bay uba tiiriyeen ibnu casaakir baa taariikhdiisa wariyey halkaasna waxaan ku soo aragnay haamishka lafdigan kumuu soo aroorin laakiin xadiidkan dambe saxiixa uu inooga soo noqonaya bukhaari ama dee yaanu sheegin adigu ahaa saxiixa bukhaari ayay fii sadaqati اlghanami fii saa'imatiha ida kaanat arbaciina baa macnihiisii leh horena waxaan usoo sheegay maalintaan halkaas soo haynay xaafid ibnu xajar ibnu salax inuu kaba soo naqliyey qowlkan musanifiintu meelahan ama fuqahadu fii saa'imati اlghanami ee zakaat iyagoo amtilo usoo qaadina ay laba yimaadaan kolley waa ikhtisaar xadiidkaasay ka soo ikhtisaarsadeen ee lafdi intaas leegoo saa inoogu soo arooray inaanu jirin sidee macnihiisiina waan haynaa waana ikhtisaar xadiidkan kalaa laakiin maanta waa kuwan taariikhda dimashq tahdiibkeeda kolley u tiirinayaba lafdigan haddaba bal xadiidkaasoo kale adhiga kii tii foofay wixii adhi ahaayee foofaye weeyaane la daaqaynaya daaqaa mubaaxa soo daaqayay zakaatu zaka ka waajibaysa marka lafdigan saa'ima ayaa sifadii ah halkanna waa tan lagu qayday xukunkii sifo kalena waa yeelanaya adhigiioo waa in la calfiyo oo guryaba ama lagu raashimiyo ama dee wax la soo iibiyo cawse guryihii looguba dhigo taas ama xeradii ayaabay noqonaysaa marka maxay noqonaysaa xukunku waa inuu taa ka duwanyo fayadullu wuxuu ina tusayaa calaa ana almacluufata dee kol haddii tii saa'imada ahayd oo yidhi zaka ka imanaysaa tii la calfinayey laa zakaata fiiha kharajka dee waaba kanoo iyadii baaba dee kharaj badan ku baxaya zaka inaanay kaba iman ahayn bal markaa taasoo ujeeddadu xukumkii maanta maskuutu canowga ahaa ayaa khilaafsan kaa hore u waafaqtaa mafhuumka muwaafaqo maskuutu canowga xukumkiisu wuxuu la mid ahaa un kan la manduuqa maanta laakiin xukumkan maskuutu canowga inoogu sugan waa khilaafsan iyo waa ka duwan yahay kii markii hore manduuqa inooguma sugnaa wa qaala caamatu asxaabi abi xaniifata abi xaniifa asxaabtiisa intooda badani waxay yidhaaheen iyo wa akaru mutakalimiina nimanka mutakalimiinta intooda badan koley qafaalu shaashi iyo abu xaamid iyona qowlkooda weeye suu sharaxa kuba yidhaha sheekuya laa yadullu kan isagoo mafhuumkan mukhaalafa inama tusayo calaa ana maa cadaahu waxaa isaga sifada lagu qayday ee xukumkaas ah wixii ka soo hadhay ama kaa sifadaas bikhilaafi inuu kan khilaafkii yahay inama tusayo bal xukm maa cadaahu wixii ka soo hadhay xukumkiisu mawquufun cala daliili wuxuun baabu ku xidhan yuu ku taagan yahay daliilkii macnaa maxay tahay waa halkan kolley khilaafka jira bal xanafiyada aan eegno qolooyin qowlkooda iyagu qabaana way jiraaneen waxay leeyihiin lafdigan in jaakum faasiqun binabain fatabayanu maxaa manduuqiisu yahay ruux faasiqi hadduu war inoola yimaado inaan iska hubsanno mafhuumkii mukhaalafa muxuu noqonayaa haddii ruuxu aanu faasiqayn inuu cadli yahay warkii inaan dee tabayun laynama farayo waa laga aqbalayaa baa meeshay taalla iyagii waxay leeyihin lafdigan dee manduuqa xukumkii baan kaba qaadanaynaa ama kii maskuutu canhuga ahaa xukum aan siinayna ma jirtee taasi waxay ku xidhantahi kolba daliil kale inaan u helo ee arrintan uun cagsiga ka imanaysa ama mukhaalafada kaba imanaysa uun daliil aan tan xukunkeeda ka qaadan oan u xujaysano kama dhigayno macnaha waxa weeye mafhuumka iyagu ma ictibaariyaan inta badan ama suwarta badan ee waa in daliil kale iyo waxyaalo loo helo bal taas bay iyagu yidhaaheen kollayna kalaamku uu inoo soo socdaa iyo wixii taa jawaabtooda aydee lafdigunba yar baan raacinaya وqال aبuالcabaas بن surajran tarjamadiisa usoo marnay in kaana bilafdi shada isagu kala qaadaa waa dan dee a'imadii shaaficiyada ka mida haddii kan imika mafhuumkan mukhaalafaan kaba qaadanayna lafdi shardi uu kuba yimi ka qowlihi tacaala in jaakum faasiqun dalla wuxuu ina tusayaa calaa ana maa cadaahu wixii dee qaydkan shardiga lagu qayday aan ahayne kaba soo hadhay adigu ujeeddadu shardi markuu kaba imanayo ama mafhuum shardi uu yahay mafhuumkii mukhaalafo bkhilaafi inuu taa xukunkiisu kaba duwanyuu ina tusi wain lam yakun bilafdi shardi laakiin shardi lafdigaanu aynoo ama sifo shardigi lafdigeed ama haayo oo kale ama dee waxyaalaha kale inoo dambeeya haddii uu yahay oo adigu markaa lafdi shardi aanu ahayna lam yadulla inama tusayo isaga wixii ka soo hadhay inuu xukunkan kaga duwan yahay wa huwa qowlu bacdi asxaabi abi xaniifata abu xaniifa abu xasan karki weeye asxaabtiisa barhkoodna qowlkood weeye bal markaa waa qowl isaguna uu kala qaaday haddii mafhuumka mukhaalafo shardi xaggeeda inoogaba yimaado sax waan ictibaarinaynaayo waa xukun baan kaba qaadanaya xukunkaa dee mafhuumka mukhaalafo inoogaba sugnaan laakiin haddii arrinkani uu yahay mafhuumka mukhaalafo uu kaba dhashay waxaan shardi ahayn iyada may wax laga aamusay unbuu noqonaya halkaa xukun kaba qaadanayna waxaad eegaynaa daliil kale inaan u helo bal sheekhu wuxuu qowlkaa kaga jawaabayey ama qowlkaa kuba radiyayay mafhuum lmukhaalafa le xujo maaha waa taa casharka dambe inooguba iman waana kan inoo soo socda haddii a la idhaha wallah subxana wa tacaala alam adigu ku soo jirnay ama bilowba aan soo aragnay mafhuumkan mafhuum lmukhaalafa bal qaybihiisina waxaan ka soo aragnay ama iyadoonu inoo dhammaan haddii bal maalan daato laba wasfi leh oo labadeedii wasfi ama labadii sifo mid ahaan xukmu u yimaado dee taasi inay keenayso taqyiid xukumkii sifada lagu qaydo daliilka khidaabku ama mafhuumka mukhaalafana uu noqonayo sifada kale ee xukunkeedu inuu ka duwan yahay taas bal arrinkaas aynu soo haynay waxaana uu inoo soo sheegay raximahu اllahu tacaala sheekhu in xaggan marka la eego xujiyada mafhuumkan mukhaalafo asxaabu abi xaniifa guud ahaan inay iyagu taas aanay iyagu kuba tegin kollay akar in badan oo usuuli ama qolooyin kale oo usuuliyiinta kaba mido xataa qolooyinkii shaaficiyada barhkoodna aanay kuba tegin oo xujo maaha ay leeyihiin xujo maaha ay leeyihiin to macnuhu waxa weeyaan lafdigan maanta ayn taqyiidkan ama dee mafhuumkan mukhaalafo leh xukunkiisii xukunkan manduuqun baan ka qaadanaynaa baa qowlkoodu yahay laakiin wixii xukumkaa manduuqa aan ahaynee kan laga aamusay ee mafhuumka mukhaalafa ama naqiidkii xukumkaasa iyadu waa wax laga aamusay uunoo xukumkiisa deliil kale ayuunbaan kii qaadan karnaa haddaan deliil kale jirinna bara'adii asliyada ahayd iyo waxyaalahaasa loola laamayaaye ee laakiinun lafdigani labadan xukum ee kala duwan mar keliya inooma wada faa'iidayn kara ayaa qowlkoodu ahaa bal markaa wixii xujo u ahaa khaasatan sifadu inay mafhuum mukhaalafo yeelan xujona ay tahay ayaa markaa aanu sheekhu inoo sheegno halkaasaa casharku shalay inoogu joogsaday wuxuu idhi markaa raximahu اllahu tacaala waddaliilu waxaa u daliila calaa maa qulnaahu waxa aan soo sheegnay oo dee wixii uu soo sheegay ee uu marka hore soo yidhina waa in ay mafhuumkan mukhaalafo ujeeddadu intan manduuqan waxaan maskuutu canhugee lagaba aamusay xukunkiisa uu kaba duwan yahay markaa mafhuumkan mukhaalafo taas bay aynu soo marran misaalkiina soo aragnaysta qowlkii ilaahay subxaanaه wa tacaala in jaءakum faasiqun binaba'in fatabayanuu ama lafdigan xadiid ay soo yar celceliyaan kutubtan usuulkoo fii saa'imati اlghanami zakaatun oo bal xadiidka mar hore aan soo sheegnay iyo imikana shalayna waa ta aan sooba aragno kolley waa lafdi mukhtasar oo xadiid kale ay ka soo ikhtisaarsadaan san nafteeda una muu soo aroorin baa nidheen haddaba arrinkaa waxa uu daliila waxa weeye buu dhi anna asaxaabata asxaabtii rasuulku radia allahu canhum ikhtalafat way iskhilaafeen fii iijaabi اlgusli maydhiga waajibitaankiisa min aljamaaci kulankan dee haweeney loo ogolmoonaya ama dee kulankaas iyo jamaaca bal maydhi oo dee ka waajibaya min gayri inzaalin inzaal la'aantaas bay isku khilaafeen oo waxa macnuu yahay hadduu ruuxba haweenaydiisii uu tago jimaaci waa dhacay ficlan oo xaqiiq ahaan buu u dhacay laakiin wax maniyoo kaba yimi maba jirto saas baa adigu bal maalan arrintoodii isaga wax inzaali muu jirin maydhi ma ka imanaya mise oo maydhi baa waajib ku noqonayay maydhigii janaabo laga maydhanayay mise waajib maaha oo maydhi halkaa ruuxa laguma lehe u weysaysanuun taas bay saxaabadu isku khilaafeen faqaala bacduhum barhkood baa waxay idhaaheen laa yajibu macnaa laa yajibu alguslu min aljimaaci min gayri inzaalin jimaaca aan inzaal la socon kol haddaan mani iman wax maydhi oo ruuxa ku waajibaya ma jiraan bay yidhaaheen waxtajuu waanay xujayseen qolooyinkaasi bidaliili اlkhidaabi daliilu khidaabna hore aynu casharkiiba ugu soo aragnay oo waa mafhuumka mukhaalafo ayaa daliilu lkhidaab la yidhaahaa mafhuumkii mukhaalafay xujaysteen ee min qowlihi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii xaggii ka ahaaday uu yidhi almaau min almaa'i biyuhu wuxunbaabay ka waajibayaan marka ay biyuhu ay yimaadaanba biyaha hore waa biyihii caadiga ahaa ma'a dambana waa manidii taasay kaba waajibayaan xadiidkaas bay xujayseen mafhuumkiisii mukhaalafo bal intaynaan xag usuul ahaan iyo umuurtan uu dariishanayo gaadhin haddaan xadiidkan uu ishaaray yar taabanno horta maanta khilaafkaa hore saxaabada qaybaka ama wakhtigoodii ama weliba intii hore aan nidhaahno oo cahdiyadii hore saxaabada jiray dabadeed khilaafkii waa inqiraaday waana zuulay oo ummaddu waxay ku ijmaacsan tahay haddii kulanuun dhaco oo arrinku dee jimaaci uu dhaco ama inzaal ha yimaado ama yaanu imanaya in laga maydhanayo taasi ay waajib tahay taasi waa wax lagu ijmaacsan yahay taasi oo masalo imaka taalla ma aha saxaabada xataa cahdigeedii dambe masalo taallay maaha laakiin markaan eegno saxaabadii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayaa bacdigood waxaa qowlkoodu ahaa jimaacan keenaya maydhi waajib maydhi keenaya ama waajibinaya inuu yahay kaa inzaal meesha uu jira ama mani ay timaaddo ee dii ruuxii aanay waxbaba kaba iman inaan wax maydhiyoo waajib kuwii jirin taasna kolley waxaa asalkeeda ama daliilkeedu xadiidkan uu inoo sheegay baa kaba mid oo lafdigan uu inoo dhigtay walow inama almaau min almaa lafdigu la socday saxiixa muslim buu ku sugan yahay kollay sababna waa lahaayoo rasuulka ilaahay baa maalin yimi saxaabi citmaan ibnu maalik la odhanaya radia allahu canhu oo ansaar ahaayo degaankoodu quba meelaheedan uu ahaa reer bani saal ibnu cawf waa saxaabigii rasuulka u tegee ku yidhi indhahay waa haata aragaygii baa daciifay oo mararkaa roobabku yimaadaanna masjidka qoomkayga ama tolkay ma gaadhi karo daad baa markaa dooxbaaba u dhaxeeyey ee kaalay gurigayga meel ka mida ku tuko si aan uga dhigto wakhtiga aanan masjidka tegayn meel masjidahoon kuba tukado saxaabigii weeye rasuulkaa u dhawaaqay oo wuxuu soo baxay isagoo timihiisu ay qoyanyihin ama biyo ay ka da'ayaan rasuulkaa wuxuu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh lacallanaa acjalnaak malaa waxaa laga yaabaaba inaanu ku dedejinayoo wuxuu saxaabigan yidhi ara'ayta arajula yucjalu can imra'atihi walam yumni acalayhi guslun rasuulka ilaahow bal kaba waran ruuxii haddii lagaba dedejiyo haweenaydiisii oo bal maalan aan dee waxa weeyaan wax manihii kaba iman maydhi miyuu ku waajibayaa markaas baa rasuulku ku yidhi inama almaa'u min almaa'i xadiidku kollay taas baa sababtiisu ay ahayd bal in xadii saxaabigan xadiidkiisa unoo dee isna saxiixa inooguma sugnaa waxaa lafdigiisu kuba yimi xadiidka hadda saxaabigu ma warinayna qisadiisa ida abu saciid alkhudri baa warinaya oo lana socday rasuulka ilaahay markaase idaa ucjilta aw uqxita falaa gusla calayka haddii dee adiga lagu dedejiyo ama cibaarada xadiidka lagu abaariyo ujeeddadu dee kasal iyo wax kugu yimaadaan waxba kaaba iman waayaan gusli korkaaga ma aha ee dee waad kaba weysaysanaysa xadiid ubay ibnu kacab isna saxiixa muslim ku suganna macnuhu kuba yimi oo ruux haddii haweenaydiisiiba asiibeene waxba kaba iman fainahu yaksiru maa asaabahu minhu wixii asiibay unbuu iska maydhayaa ee wax markaa maydhi kuma waajibaya bal xadiidka horta taas baa jirto walow ibnu cabaas iyo halkan laga soo naqliyo inama almaau min almaa'i waa marka ixtilaamka waana xukun isagu jira oo ruuxu hadduu habeen ku riyoodo isagoo haweeney laba kulmayo wixii ay samaynayaan laakiin markuu wax biyo ka yimi aanu jirin markuu soo toosa wax qoyaana aanu arag dee maydhi kuma waajibayo wax maydhiya waayo duhuurka ayaa maydhiga keenay taasi ma keenayso xadiidka ibnu cabaas iyo taasay kuma fasireen laakiin waxaan leenahay sababta xadiidka ee markaan tiisa eegno xadiidka horta arrintiitu taas bay ahayd khilaafkii baa socday saxaabada ee rasuulka ilaahay axaadiidtii sii nasakhdayna waan arki doonaa mafhuumka nasakhday markaasaa waqtigii dambe bay isku khilaafsanaayenba taas oo bacd alansaar weliba ansaar ayaa qowlkoodu ahaa inaan laga maydhanahayn taas muhaajiriinta qowlkooduna maalin ay meel ku kulmeen wuxuu ah waa laga maydhanaya waxay taasi keentay abuu muusa alashcari waa ta halkan hoose u idinku dhigtay oo xadiidkuna saxiixa muslim waa ku sugan yahay lafdigaanu sooba dheerayninbe inuu yidhi anaa idinka shaafeeyo wuu tegey umma almu'miniina caaisha oo uu ku yidhi markii uu gurigii gaadhay dee waxbaan doonaya inaan ku weydiiyo waanan kaa xishoonaya waxay ku tidhi wixii aad hooyadaadii ku dhashay weydiin lahayd iweydii oo hayga xishoon hooyadaa baan ahaye markaas baa arrintan buu u sheegayoo bal ruuxu hadday taasi ka dhacda maxay xaaladeedu isu tahay cibaaray ka cabirtay cala alkhabiiri saqad tabacna ruuxii waxaa aqoonta u lahaa aqoonta sare u lahaa ayaad waafaqday ood su-aashaa weydiisayoo xadiidkii bay soo qaadatay idaa jalasa arajulu bayna shucabiha alarbac uma jahadaha faqad wajaba alqusl ama ida altaqa alkhitaanaani way caddaysay kol haddii kulanba dhaco in lagaba maydhanayo bal ay sheegtay ee iyadiyo rasuulka ilaahay taasi intay kaba dhacday inaad ay ka maydheenba bal marka arrinku horta xadiidka xadiid ahaan baan taa inoogu sharxaye arrinku kaa weeye maxaa halkan lafdigan almaau min almaa'i mafhuumkiisa mukhaalafa maxayna tusaysaa maxay qolooyinkan iyagu deliishaday ee bal maalan waktigaa hore saxaabadaa tan u deliishaday xaggay ka deliishadeen taas baa inoo taalla marka wuxuu yidhi waxtaju qolooyinkaa lahaa inzaal la'aan maydhimo waajibayo ixtajuu way xujaysteen bidaliil اlkhiaab daliil khiaabna haddee lafdiyadan musطalaxaadka dabdiya oo xafido daliil اlkhiaab oo kale iyo mafhuum اlmukhaalafa bal xanafiyada kutubtooda qaar waxa dhacda almakhsuuصu bidikri iyo waxa ay tahay un mafhuumkan mukhaalafeen hayno un haddaba daliil اlkhiaabkii bay deliishadeen min qowlihi salى الlahu عalيه wasalam alma min alma bacnaa xadiidkan manduuqiisu wuxuu keenayaa xukun buu sugayaa ah haddii dee mini ay timaadaan mabiya yimaadaan in laga maydhanayo taase waa xukun jira isagu oo iyada waa laga maydhanaya xukunkaasi markaa mansuuq marna maaha laakiin mafhuumkiisa mukhaalafo muxuu noqonayaa haddii aanay maa jirin ama mani aanay iman lama maydhanayo taas baa mafhuumka mukhaalafay markaa mafhuumka mukhaalafay qoladaasi xujaysteen ee xadiidkani leeyahay walow axaadiidta aan manduuqiina siaan sheegaya ay jiraan dee ay markaa jiraanba وأنه شأنيa لما أوجبa markuu رasuulka ilaahay waaجibiyey غusligii min الماء biyo hadday yimaadaan in la maydhanayo u meesha lafdigani uu keenay ama xadiidkani dalkaasi wuxuu inoo tilmaamaya ama ina tusaya عalى أنahu غasligii ama maydhigii laa يaجiب inaanu waajibayn waa mafhumkii مkhaaلaفo min غayri maءin haddaanay mani jirin biyo aanay jirin bal taasay horta xujaysteen qolada taasay xujaysatay qolooyinkii kale kuma caaridayna waman awjaba ciddii waajibisay ee ujeeddadu kol haddii kulan dhaco in la maydhanayo waajibisay dakara wuxuu sheegay kuwaasi ama ay sheegeen anna almaau min almaa lafdiga anna dee ninkii naxwahagaaga xusuusnaa waxay keenaysay tansibu lisma wa tarfacu alkhabar almaauna waa inoo xarakaysan yaha lafdigii xadiidkaa laga xikaayoonaya lafdigii xadiidkuna waa siuu ahaa ama inamaa hala soctaa matane marka baab xikaayo la joogo oo saas oo kale lafdi hore laga xikaayoonaya xataa xarfu jar haddii halkan la geliyo xarakada ma bedelo oo xarakada sii horea lagu daayaayoo reed kuma yeelato cawaamisha icraabtu wixii xikaayo baabkeeda marka ana qowlahum bal qowlkii rasuulka ilaahay uu yidhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh almaau min almaa mansuukhun inuu mansuuq yahay bay qolada kalena ay sheegeen oo macnaa waxa weeye qoladan labaadna may odhan mafhuumkaa dee waa mukhaalafe maxaa macnahaas laftigu ma keenayo manduuqii maaha u deliishateen kumay odhan taa kumay diidin ee waxay sheegeen macnahaasi waa jiraayo xadiidka waan ka fahmaynaaye laakiin waa macno mansuukha dee naasikhuna waa xadiisyada idaa jalasa bayna shucariha alarbac iyo ida altaqa alkhitaanaan iyo axaadiia wey oo riwaayo muslimba xadiidkaasi bukhaari iyo muslimba way wariyeen idaa jalasa bayna shucariha alarbaci uma jahadaha faqad wajaba algusl lakiin lafdi muslim baa wuxuu ah wain lam yunzil xataa inzaalba yaanu dhici waa ziyaado muslim leeyahay oo kale hadda mansuukhna xadiiskao dhan ma wada ahaa haddii lafdigan manduuqi ah haddii ay biyo yimaadaan inay biyo mayri waajibayo taasi waa wax dee xukum haabita ee waa mafhuumka mukhaalafa la nasakhayo ah haddii aanay biyo iman in dee waa mafhuumka mukhaalafo inaanay mayri waajibayn kaas baa ah la nasakho axaadiista kale ay nasakhday bal haddaba fadela taasi waxay tilmaamaysaa xujayey mafhuumka mukhaalafo sababtuna labadii kooxood ee saxaabada ahaa daliishii mafhuumka mukhaalafo la daliishado way isku waafaqeen kuwa kuwan iyagu daliishanayey bee lahaa xukun baan kaba qaadanaynaa kuwii kale kumay diidin oo ma odhan de halkaa xukun lagama qaadan karee manduuqu macnaha ma aha waa mafhuumuun kumay odhane way ku waafaqeene lakin waxay dhaheen waa jirtaa arrintaa sheegaysaane lakiin waa la nasakhay oo waa xukun markii hore jiray laakiin markii dambe dee waa waktiyadaa hore sadr alislaam eeba ayaaba ruksad jirtay ahayd markii dambe ruksadaasi way joogsatayo kol haddii jimacba dhaco dee waa laga weysay laga maydhanayaabay noqotay haddaan ixtiraam lagu fasirana macno kale noqona iyada waa macno jira iyada kaasi bal markaa way isku waafaqeenoo markaa taasi maxay xujo u noqonaysaa mafhuumkan mukhaalafa in la deliishanayo haddaan wax caaridayo oo kale aanu jirin kolle dee shuruudna uu yeelan cashirkan ka dambeeya aan ku arki doono biidnilah ama dee aan sheegi doono markuu wax yar ka ishaaro walianna taqyiid alxukmi waa cilo la arrin labaad oo midu waa xadiidkiibuu xujaysayey mafhuumkiiyo saxaabadu inay isku waafaqsanaayeen xaggaa in la deliishanayo ee laakiin kuwii aan xadiidka mafhuumkiisa qaadana ay yidhaheen waa mansuuq oo taasun bay uga tegeene mafhuum ahaan ugamay tegin arrin kale walianna taqyiid alxukmi xukumkii oo la qaydo bisifati sifo lagu qaydo yuujibu wuxuu waajibinayaa takhsiisa alkhidaabi khidaabkii in la khaas yeelo macnaha xukumkii khidaabkani keenayey in maxalkii nudqiga lagu khaas yeelo taas buu keenayaa oo wixii aan maxalkaa nudqiga ahayna laga anfiyo faqtadaa markaa biidlaaqihi arrinkaas ama takhsiiska caynkaasi idlaaqiisa wuxuu ku keenayaa annafya anfin wixii aan la sheegin maanta halkan ee manduuqa khilaafkiisia la anfiyo wاlإhbaata iyo sugid la sugo maxay wixii manduuqa ahaa lama sugo wadalika oo dee xukunkiisii markaa kan loo sugo wadalika kalistifhaani si istifnihii aanu soo marnoo kale oo markaa ujeedadiisa halkani waxa weeyaan kol haddii bal maala lafdigii hore inoo soo qaado in jaaءakum faasiq bnaba'in fatabayanuu waxa meesha taalay khidaabkan ama daliilkii maxaa inooguba yimi ruuxa caynkaasa dee faasiqa markuu war inoola yimaado iska hubsada oo markaaba hala moodina ha qaadanna si ha ku rumaysana iskaba hubsada taas baa ayaddii qur-aanka inooguma timin khidaabkii ayaa maxaa lagu khaas yeelay oo bal maalan ah dee sifadan ah faasiqnimo waana lafdiga manduuqa wixii aan kaba keenayno oo maxalkii nudqiga ayaa xukunkan ah hubsashada iyo inaan markaaba la rumaysan lagu khaas yeelay taasna markaa waxay inoo keenaysaa oo iyadu ay keenaysaa meeshii nefyiyo ihbaat baa inooga soo baxayo oo ah haddii meeshii faasiq warkii uu yahay xukunkan baa la sugayaa tabayunka mafhuumkii mukhaalafana muxuu noqonaya taasaa takhsiiskii sifadu macnaheedu uu ahaaye xukumkan ah tabayunkii meesha uu ka baxayaayo dee xukumkiisuu ka dunaanayaayo ruux cadaala ay u sugnaatay hadduu war inoola yimaado dee bal maalan isaga tabayunkan layna faray ama tasabudkan layna faray markaa faasiq warkeenu inaanu meesha jirahayn oo taas wuxuu kula mid noqonayaan istinihii mustanaa minhuga iyo mustanaha xukunkooda kala dunaa oo haddii hadalka hore ee mustanaa minhugu inoogu sugnaa xukum uu inoo sugay istifaahan dambe ka daba yimi ee mustafihina uu raacay mustafaha xukunkiisa meesha imanaya dee waa xukun ka duwan kii mustafaha minhugu lahaa tan sifada lagu qaydayna taasoo kale ayuun bay noqonaysaa oo khitaabkii marka sifadan lagu khaas yeelo wuxuu noqonayaa markaa xukunkii in lagu koobo manduuqii isaga wixii manduuqaa khilaafsanna xukunkiisu aanu tan ahayna uu kaba duwan yahay bal intaas baa ujeeddadiisa halkani ay tahay faslun فأma إdا culliqa waa fasل labaad oo fusuuشhii daliil الkhiطاab kaba mid ah mafhuumka mukhaalafo ayaa wuxuu ka yimaadaa dhowr arimood buu kaba yimaadaa kolley shardigaba waan soo aragnay oo dee halkii cumuumkii baan kuba soo maray istifihii aynu soo aragnay mukhasisaadka hadna waaba kaba imanaya waxyaalahan uu ka yimaado sifadii oo halkan mudlaqiyo muqayadkiina aynu wax kaga soo aragnay waxaa kaba mida haayaha ama mafhuumkan mafhuum lgaaya yidhaahana waa kan mufasalka inoogu imanaya xasri oo kale ama mafhuum lxasri waxay yidhaahaan iyaduna wuu inoo ishaari doonaa way inoo iman doontaayoo kale waa bal waa umuuro kolley kuwa aanu inoo soo dhiganoo cadadka oo kale iyana way jirtaa bal mafhuum laqab mafhuum ay yidhaahaana waa jirtaayo intuba waa umuurahan ay ka yimaado daliil khidaab ama culimadu dee kolley khilaafkooda haba wada jira intanoo de asalkan daliilka khidaabka ama mafhuumka mukhaalafo ayay dawaa'if culimada ka mida ay leeyihiin xujo maahaba ay leeyihiin laakiin barhkood kuwa xujo maaha ta hore sida sifada aan kaba soo baxayn oo kale ayaa haayada leh xujo ay noqonaysaaye al wuxuu kaba mid yahay umuurihii mafhuum mukhaalafo lahaa waana haayaha haayahuna horeynu u soo aragnay aan filaya safaxdii sagaal iyo sagaashankii baan kuba soo macnuhu barhkoodna halkan mafhuum lgaayun bay kaba cabiraane waa marka xukum uu yimaado xukumkaasi waxbaa uu ku qaydan yahay ama gaayuu leeyahay meel uu ku joogsadou ku dhammaado marka dee cibaaradan ah xukumku ilaa de xataa ama ilaa baana gelaysa kolkol laabna way gashaa in marka istibraarkan xukumku ilaa gaayada uu waxa weeyaan soconayo ama xukumkii ilaa uu halkaa gaadhayo ayaa maxay ina tusaysaa daliilkeedii khidaab ama mafhuumkeedii mukhaalafo kol haddii gaayada la gaadho waxaa gaayada ka dambaysa xukumka ay leedahay inuu ka duwan yahay xukumkii gaayada wixii ka horreeyey uu lahaa haddaan amhilo kooban soo qaato qur'aankaa ilaahay muxuu subxaanaه watacaala yihi wakuluu wاshrabuu xatىa yatabayana lakum اlkhayd اlأbyadu min alkhayd اlأswadi min alfajr waxaa ilaahay inoo baneeyey dee amar kuwa ibaaxee inaan wax cunoon wax cabno ilaa iftiinkaa duluucu اlfajri ama dee markaa bayaadkiisa aan ka garanayno markaa madowgii habeennimo marka xukumkan haayada lahaa wuxuu ahaa bannaanidaa ay bannaantay in wax la cuno waxna la cabo ilaa haayadaa la gaadhayo taasi waa manduuqi aayadda maxaa mafhuumkii mukhaalafo kol haddii haayadaa la gaadho oo duluucu lfajri la gaadho xukumkii waa isbedelayaa in wax lana cuno waxna la cabo marka xukumkaa laba yimina waa haayahan weeyaanoo xukumku haayo iyo meel uu ku joogsaduu lahaa kol haddii dee qaayadii la gaadhayna dalaaladiisaa wuxuu keenayaa in xukumkii hore jiray meesha uu ka baxayo oo xukum naqiidkii uu imanayo walaa taqrabuuhunna xataa yadhurnadii qur'aanka iyaduna dumarkii ha u dhowaanina ilaa ay ka daahir noqonayaan macnaa mancin baa jirtay waa manduuqi aayadda ah inaan dumarkii dee kulankoodii laga fogaado ilaa tadahurkoodii la gaadhayo marka maxay xataa waxaa ka dambeeya inoo keeni kol haddii tadahurka ama duhrigoodii la gaadhay mancigii waa joogsaday oo dee in loo dhowaadaa meeshii bannaan oo kale xataa ayadan uma atimu siyaama ila leyl iyadna daayuhu wuu ku suganye macnaa intaa caddaankaa maalineed jirto soomkii baa jiro weeye kol haddii habeenkii la gaadho soomkii waa dhammaaday marka habeenkii marka la gaadho maxal soom ma ahae ahayd iska daaya oo bal maalan dee waxa weya waxay cunayseen waxay cabayseen way isbedelaysaa way idin bannaantay way umuuraha weeye haayuhu waana dee shardigeedu marka saas oo kale dee cumuum ka horeeya uu jiro haddaan iyadu aanay iman cumuumkaasi uu iska socon lahaa xukumkiibaa markaa amad iyo wakti yeelanaya iyo meel uu ku joogsado dabadeedna ma ahan wax laga aamusay intii dambe ma noqonaysa xukumkii hore naqiidkii iyo cagsigii ayaa markaa imanaya taas weeye ta imaka halkan inoogu sheegaya qolooyin iyagu taa hore inkirsanaabana tan qaba fa ama idaa culliqa haddii lagu xidho alxukmu xukumkii bigaayatin gaayo oo waa meel uu kuba joogsanayo qaayaha uu kuba lagu xidho fainahu macnaa tacliiqaasi yadullu wuxuu tilmaamaya ina tusaya calaa anna maa caddaha wixii qaayaha ka soo hadhay ujeeddadu waa waxa ka dambeeya qaayaha kaba dambeeya bikhilaafihaa khilaafkeedii inuu yahay oo wixii ka horreeyey xukunkeedii inuu ka duwan yahay kolley arrin horan soo marnayna way jirtaa meelaha caynkanuna kolley malaa saddex arrimood baa ku tacalluqaya bal maala ilaahay qowlkiisii wa aydiyakum ila almaraafiqi oo kale gacmihiinna maydha ilaa maraafiqda maydha saddex arrimood baa meeshii wada imanaya mid waxa weeyaan waa waxa manduuqa lafdiga ah oo manduuqu wuxuu noqonayaa dee maraafiqda waxaa ka horreeya maydhitaanka la maydhayo naskan inoo faa'iidaynaya nudqi ahaan waa mid arrin kalea jirtoo ah wixii muqaya ahaa ee qaayadan lahaa markan ilaadan ama xataadayo waxaan ku xiga waa mirfaqa naftiisii ma gelaya mise ma gelayo waa qadiyo kaloo kalaam kala leh oo dee kol uu galayo kol aanu gelinba uu jiraa macnaa kol xukunkuu soo gaadhsiisanya ilaa mirfaqi oo markaa uu noqonayo mirfaqi hala maydho ee kolkol meelo kale saa atmu siyaama ila leyl inaanu soo gaadhsiinayna xukunkii uu joogsanayo wixii ilaadii uu kuba joogsanayo ama lafdigii taasna way jirtaayo waa ma gelaya mise ma gelayo shaygan ay qaayadu gashay ama xarafkani galay taasna waa kalaam arrinta saddexaad waa tan aan haynoo ah wixii ka dambeeya sadee maraafiqda ka dambeeya oo xukunkii qasriga kuma jiraan macnaa waajibnimadii halkan ay waajibka ahayd ee arkaantii weysada ama furudii ay kaba mid ahayd kaasi waa kaba baxsanyaho saddexa qadiyaa meesha ishuwanaanaya ama sooba gelaya tan ujeednaana waa wixii ka dambeeyey kaayadu xukunkiisu inuu khilaafsan yahay wixii ka horreeyey wabihi bihidu waa maxay waa bimafhuumi lgaaya maanta sida kii hore maa mafhuumu sifa mafhuumkan gaayaha ayay qaala ku qowleen akaru man dad intoodii badnayd ankara inkiray alqowla qowlka lagu qowlo bidaliili اlkhiaab daliilka khiaabna halkan waxaa gaar ahaan loo jeedaa mafhuumkii sifada oo xukumkii dee waa mafhuumkii sifada ujeeddadu ay halkan tahay anwaacu mafhuum lmukhaalafa ma aha haddaba qolooyinkii iyagu yidhi waa wax laga aamusay uun xukumkana halkan kama qaadanayno cibaaro keligiina laba xukum oo kala duwan inooma wada faa'iidaynaysa iyagu ku tegey markii hore haayada way sugeen oo mafhuumkeeda in dee la xujaysanayo ayay kuba tegeenba wa minhum waxaa kaba mida